kaas aad baad umahsan tahay run ahantii magaalada muqdisho iyo magaalada baardheere safar dheer oo xagga dhulka ayaan kusoo maray oo qaatay laba habeen iyo laba maalmood marka magaalada baari laga soo nabaxo wadada dinsoor ayay gaadiidku inta badan soo maraan iyadoo ay xiran tahay wadada dheere isku xiljirtay qasax dheere awdiinle iyo bayran way xiran tahay marka roobabna caradu way ka da-een safarkayga waxaan kasoo bilaaba baardheere maalin gelin adiga qiyaastii lix saac maalinnimadii jimcaha ahayd waxaan dinsoor nimid kow iyo tobanka saac oo galabnimo dinsoor waan ka tagnay ilaa iyo baadheer iyo dinsoor ilaa laga gaaro tuulada goofguduud oo baydhabo u jirta labaatan kilomitr waxaa gacanta ku haya ilaa manaas aan idhaahde ciidamada xarakada al-shabaab wax jidgooyooyinah ma jirin jack bontiyo oo waxaa jira xarakada al-shabaab meelahaas ay ka samaysatay gaadiidkana way fiirinayeen warqada dhaqdhaqaaqa gaadiidka oo baadheerna looga soo jira oo keliya ay kontrolayeen markaan niyad goofguduud oo ah meesha ciidamada dawladda ay ku sugan yihiin gobolka baay waxaa halkaasi kula kulana jack bontiyo waxa ugu horreeyaan o arkay waxay ahayd goofguduud oo ciidamo ka tirsan dawladda ay fariisan u tahay ciidamada amisom barta controolka goofguduud oo labaatan kilomitr u jirta magaalada baydhabo waxaa saarnaa calanka soomaaliya waxaana ka hooseeyay calanka maamulka koonfur galbeed ee lixda gobol baydhabo iyo goofguduud laba jidgooyayaa udhexaysay intaba ciidamo ka tirsan kuwa dawladda ayaa fadhiyey baabuurtana run ahaantii lacago ayaa laga qaadayay waan kasoo gudubnay ilaa iyo buuraha kale ayaan soo marnay baydhabo runtii inta aan jooga kaaf waxaan kaa hilmaamay waxyaabaha igu yaabka badnaa lo kalmi waxaa kamid ah argada magaalada baydhabo waxaa ku qornayd oo aniga cusub inkastoo marar badan baydhabo aan maray argada weyn ee magaalada baydhabo marta oo afar udoodka u dhow waxaa ku qornaa lix gobol ama geeri halku dhigax ayaa ku qornaa dadka qaarkii oo aan la sheekaystay muddo saacada ayaan joogna baydhabo waxay dhammaantood ii sheegeen inay ka go-an tahay hirgelinta maamulka lixda gobol intaan baydhabo joogay cid ka hadlaya saddexda gobol ma aanan arg ama taageersan dadkuna waxay u muuqanayeen dad aada u taageersan maamulka madoobe nunow uu madaxweynaha ka yahay ee lixda gobol ka kooban marka baydhabo marka laga tago ilaa iyo buurha kabo ilaa iyo wallaweyn dhammaan ciidamada dawladda ayaa fariisin ilaa afgooy laga soo gaaro intaba run ahaantii waxyaabaha igu yaabka badnaa waxay ahayd jidgooyooyinka ayaa waxay ahayeen kuwa isu muuqda baabuur yar oo nooca loo yaqaano caasi ayaan la socon aniga iyo rakaab tiro badan baabuurta aada baa jidka loo joojinayay waxaana la su-aalayay meeshay ka yimaadaan tallaabada kale xigtana waxay ahayd lacago in laga qaado run ahaantii waxaan ka qiyaasi karaa lacag ku dhow ilaa afar boqo afar milyan oo shilin in baabuurka ay kaga soo baxdo darawalka baardheer ilaa iyo muqdisho ciidamadaasi run ahaantii ciidamo nidaamsan uma ekeene ciidamo kala amar qaadana uma ekeene ciidamo ujeedadooda dhan waxay ahayd dhaqaalo doon iyo isbaaro ayay ahayd haddii waa tahay axmed waxaad tagtay xaruntii maamulka koonfur galbeed ee baydhabo bal ka waran xarumaha maamulka siday u shaqaynayeen iyo howlaha baydhabo hadda ka socda dadku run ahaantii aada bay u shaqaynayeen oo dad ku faraxsan ayay u ekaayeen maamulka koonfur galbeed ee lixda gobol ka kooban qaar kamid a wasiirada sida wasiirka howlaha guud dubdhiska maxamed cali shir oon la xiriiray wuxuu ii sheegay in rajadooda ay fiican tahay baydhabo ku sugnaa wuxuu ii sheegay inay ka war dhowrayaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo xamar ku sugan rajadoodan aada u fiican tahay intaa ayay sheegeen dadku waxay ahaayeen dad run ahaantii aada u daneynaya maamulka koonfur galbeed in uu dhaqan galo sida ka muuqataba halkudhiga ahaa argada ku qorneed ama lix gobol ama geeri